raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka xilidan oo kale arka daawataan telefishinka qaranka sidoo kalena aad ka dhegeysataan raadiyo muqdisho barnaamijka kulanka toddobaadka aynu kusoo qaadano mawduuca toddobaadkaasi mawduucyada taagnaa mawduuca ugu hadalhaynta iyo saameynta badan ayaa hadduu aan leegno toddobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa soomaaliya waxaa toddobaadkay aynu kasoo gudubnay ay samaysay taariikh cusub iyadoo si rasmi ah uu baarlamaanka federaalka soomaaliya usoo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya afarta sane ee soo socota doorashada madaxweynaha oo ahayd mid si aada isha loogu wadahayay islamarkaana dadka soomaaliyeed gebi ahaanba ay si aada u wada sugayeen natiijadeeda meel kastoo soomaalidu caalamka ka joogtana ay si toosa ula socotay waxaa ku tartamayey musharaxiin gaaraysa ilaa koob iyo labaatan musharax waloba markii hore ay isdiiwaan geliyeen afar iyo labaatan musharax laakiin waxaa tanaasulay saddex musharax koob iyo labaatanka musharax ay doorashadu ku bilaabatay waxaa wareegii koowaad kasoo gudbay afar musharax oo u gudbay wareegga labaad iyadoo wareegga labaad markii ay ku tartameen afarta musharaxna mid ka mid ah raade afarta musharax ee usoo gudubtay wareegga labaad waxaa tanaasulay musharax ka mid ah oo ahaa musharax cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa wareegga labaad ku tartamay saddex musharax iyadoo saddexdaas musharax wareegga labaad markii dambe ay noqdeen codadka ugu badan labada musharax ee hore oo kale ahaa mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mudane xasan sheekh maxamuud kuwa oo iyagu si rasmiya wareegga saddexaad inay u gudbaan uu guddoonka baarlamanka soomaaliya u shaaciyey waxaa haddaba markaa la aadin ka hor goobta istaagay oo isagu ku dhawaaqay in uu tanaasulay mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa musharaxii labaad ee ugu codadka badnaa islamarkaana la tartamayey mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaana u hambaliyeeyey guusha farmaajo uu ka gaaray doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya inuu noqday madaxweynaha soomaaliya afarta sano ee soo socota haddaba waxaan daawadayaal dhegeystaad idiin soo gudbin doonaa codka goobtaasi uu ka jeediyey mudane xasan sheekh maxamuud oo uu ku aqbalay natiijada islamarkaana uga tanaasulay bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya beesha caalamka ee joogta meesha safaaradaha diblomaasiyiinta shacabka soomaaliyeed ee na daawanayo ee telefishinada iyo shaashadaha hortooda fadhiyo dhammaan waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah waxaan leeyahay dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo waddo dheer oo maxaanku idhahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gebagabowday howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka soomaaliyeed soo qabteen waddadii dimuqraadiyadda ayaanan soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah laysku weydaarsado ayayna soo gaarsiisay waxaan rabaa waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay maxamed naan farmaajo oo noqonaya oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay hambalyo
mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayuu ahaa isagoo si rasmiya u aqbalay natiijada islamarkaana ka tanaasulay in wareegga saddexaad uu u gudbo tartanka doorashada oo isugu soo horeen laba musharax oo kale ahaa isaga iyo mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo haddaba madaxweynaha la doortay ayaa isna goobta ka hadlay oo u mahad celiyey madaxweynihii soomaaliya soo hogaaminayay afartii sare ee lasoo dhaafay
bismi illaahi araxmaani iraxiim ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan iskuulka ay keenay waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbeddel doonka ah kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwa aan codkoodii isiinin maanta xildhibaanada federaalka soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka soomaaliyeed guushaan waxaa leh dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay meel kasta ay adduunka ka joogaan waa bilaawgii guushaan waa bilaawgii midnimada soomaaliyeed waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka soomaaliyeed waa bilaawgii dimuqraadiyadda soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuq maasuqa waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda core value ama aasaas ii ah inaan amaa bismi illaahi araxmaani iraxiim ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan iskuulka ay keenay waxaan u mahad celinayaa haddaba barnaamijka kulanka doodka doodkaaynu kusoo qaadan doono doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu qabtay baarlamaanka federaalkana aadaadibadii xusuusiyey waxaa la isku yidhaahdaa golaha shacabka iyo aqalka sare oo wada jira waa baarlamaanka federaalka soomaaliya barnaamijka aan kusoo qaadan doona doorashadaasi qaabka loo soo agaasimay sida ay ku dhacday iyo dareenka dadka soomaaliyeed ee qaabka baarlamaanka soomaaliya uu doorashadaasi u qabtay barnaamijka waxaa marti ku agala qaybgelaya gudoomiyaha guddiga doorashada ee baarlamaanka federaalka soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle sidoo kalena hore usoo ahaa gudoomiyihii guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka iyo profesor cabdi axmed maxamed baafo isna xubinka guddiga anshaxa ee doorashadan qaybta ka ahaa isla markaana baarlamaanka soomaaliya uu sameeyey marka hore aan kugu hormaro gudoomiye doctor cabdiraxmaan ducaale beyle kusoo dhow barnaamij kulanka doodka waxaad badadka soomaaliyeed tahan ka siisaa doorashadii quruxda badneyd ee ka dhacday soomaaliya ee lagu doortay madaxweynaha soomaaliya qaabka guddigiinu usoo agaagsamay
bismi illaahi raxmaan iraxiim aada iyo aad baad umahadsan tahay j k waxaa mahad iska le ilaahay subxaanahu watacaala oo inoo suuro geliyey inaan doorasho xaqa oo xor ah samaysano shaqo badan badan badan baa soo gashay in golaha lasoo doorto in golaha guddoonkoodii la doorto in madaxweynaha la doorto adduunku maanta wuxuu ka mara kacaya waxa weeyaan in si xalaala doorashadaas u dhacday wuxuu ka mara kacaya inoogu keliya maahe ilaahay subxaanahu watacaala baa mahadle taa inoo suuro geliyey waxaa kale oo mudan in loo mahadnaqo telefishinkeena qaranka iyo radioga qaranka dooda shaqada ay ka qaateen in la tebiyo arrintaasi oo toos loo daawado soomaalida u heelanayd u cabursanayd ee doonaysa inay inay dhegaysato arkaan waxaa ka socda ee daafaha adduunka iyo gudaha waddankaba ya taana in mahadooda la celiya ayaaayaa muhiima haddaan ku noqda doorashada iyo su-aasha anigu laba laba doorasho aan hogaaminayay ti ti golaha golaha shacabka iyo tan mid walba markii lana doortay dad wanaagsan ma grubka soo galay soo galay kooxaha waxaan isku daynay markaa inaan waktiga qaadanaysa un qiyaasno waxaan ka ka ka ka baran karnaa waxa weeyaan siyaasa wax walba waa la siyaasadeeyey soomaalida wax walba waa la siyaasadeeyey mar haddii wax walba la siyaasadeeyeyna anigu waxaan damcay markii guddida laga doortayba inaan markaaba kala turno oo aan dibadda u kala bixin leanna dibadda haddii loo baxo waa la siyaasadeynaya maalintiiba albaabkan isku soo xidhanay waxaan nidhi imisay qaadanaysaa in waxaa la sameeyo ta waxyaalaha la samaynaya ee loo baahan yahay ilaa doorashada la gaaray yaan yaan yaan qornay wax walba waan time time baan siinay wakti baan siinay wakti baan siinay wax walba wakti baan siinay wax walba wakti baan siinay waan waan munaaqashaan ku samaynay waan soo qadaynay meesha lafteedaan ku qadaynay maalintiiba waxaan soo saaray markaa iidu socodkii baan soo saaray ilaahay wuxuu inagu xiliyay ceebatari waxa weeye in sidii u dhacday markaa soomaalidu waxay u baahan tahay wal inay iyadu is aaminto inay wax qaban karayaanna ay aaminto waxaan su-aasha kusoo goynaya waxa weeye maanta adduunku waxay u muuqataa oo aan qarsoodi ahayn in haddaan isku tashano وأن ضاعت كنغنا وحندون إن سمينه إن سمين كرينا ضفكم ما كملنا إلا يا waxyaalo fara badan baa dadka aan u sheegnay gaar ahaana xildhibaanada labada gole waxaa ha samaynina waxaana sameeya waxaana ha samaynina sidii baa u dhacday qof waliba wuxuu damcay maalintaa inuu u huro dadka iyo ummadda soomaaliyeed maalmaha shan iyo tobanka ah oo wixii la yidhaha waxaasaan samaynayna way sameeyeen si aad u og tahay maalintii doorashada xabedi kamay maqnaan muxuuaha baarlamaanka xabed qofku kao dhaktarka ku jira ka maqnaa inta kaleo dhan way jirto dhibaatooyin badana de hadhow baan ka warrami doona way soo mareen marka aad iyo aad baan ugu faraxsanaa in ku dhamaatay in shacabku doorteen madaxweyne
waayahay gudoomiye markaad eegto inta lagu guda jiray geed socodkan jadwalka inta maalintaad soo saarteen guddigan baarlamaanka lasoo magacaabay guddigiinan deetana lagu doortay inaad guddoomiye u noqoto jadwalka aada soo saarteen ilaa maalinta doorashada ka dhacday oo sideeda februaayo ah caqabadaha guddiga lagu kulmay maxaad dadka uga sheegi kartaa ad ka tilmaami
laba uun baan xasuusanaya horta wax caqabadahoo naga duway dariiqayagi ma ma ma ma dhicin oo laba uun baan uma soo qaadaya midi waxa weeye dad fara badan oo marka habeenkii dhal guddidu kala tagto dadku markay isku soo noqdaan sheekooyin cusub ay keenayaan sheekooyin cusub ay keenayaan oo taan iskuga inaan ahayn laakiin marka hore baan ku heshiinay toddobiyo tobanka iyagu waxaan maanta ku heshiino ayaan ku gowracannahay waxaan maanta ku heshiin imaka baan ka doodno arrimaka baan ka doodno arrintaan ma isku raacnay bedel kale ma jiro adduunku waxa dadku isku raacaan ba sharci wa sharci yar baan samaysanay markaa taasi mid bay ahayd inay maalin walba wax la yimaadaan oo shalay waan khaldanahay malatan aroon oo qof ku dhegan yahay ya hadha waxaad ogaanaysaa in gruubka la ka ka dambeeyo waan iska diidnay leanna waxbaan ku heshiinay maarka talabaada caqabadayd waxayd meeshii aan tegaynay ee aan aan u guurnay oo dadku markay imaa imanayeen dhibaato badani ka gaadhay xildhibaanada dee waa la isbaaraya toddoba boqol iyo konton qof baa ya ayaa imanayay meesha marin keliyana way tahay ya markaasaa dee layn baa samaysmay aan caadi ahayn yaa samaysmay markaasaa markii hore waxaan kusii heshiinay telefonna lama soo qaadan karo lacagna lama soo qaadan karo eegat wax boqol dollar ka badan oo jeebkaaga haddii laga helo waanoo sii sheegnay dadka waa lagaa reebaya maxaa laiga reebaya iska dhaafbaan waxaad ku falaysa lacagta halkaa miyaa jira waa mey iska soo dhaaf telefoonkana waad soo dhaafi adeero telefonkaaga waxaan ku nidhi telefoonkaaga hadduu kaala qaalisay maalin soomaalida loo sacrifice loo sameeyo iska hayso iska joog ya maalin telefon haddaad ka maarmi weyday imise imisaan telefon haysa dadku cuntaaba ilayibe sidaas cunto ma laha maalin telefoonka dad baa qayqayo telefoonka iyagu waa waa lifeka iyaga waa okay telefoonka hadduu kaala qaalisay one day sacrifice wadanka soomaaliyeed haysa telefoonka aqligaaga jooba hanuun cidda aad u shaqaynaysa ma garanayne man qof waliba u aqbalay ya marka caqabadaha yar yar looma dhigi karo halkaa soo gaadhnay in madaxweynihii la doorto iyadoo full iyo cidi ka maqnayn ya marka caqabada yar yar oo aan waxba ahayn inta kaleo dhani markaan markii hore ku heshiinay saasay ku socota waayahay profesor cabdi axmed maxamed baafo waxaad xubin ka tahay guddiga anshaxa oo baarlamaanku sameeyey oo arrinka doorashada loo sameeyey inay ka ilaaliyaan wax kastoo caqabad ku keeni kara ka guddi ahaan markaad eegto qaabka doorashada u dhacday maxaad dadka la wadaagi kartaa natiijada idin soo baxda inay noqoto awlan horta malaha garkayga cad baa dadka sidaan u malaynaa professor ma ihi aniga cabdi axmed baa la yidhahdo professorka waa qof la yaqaan guddiga lagu magacaabay dadku waa dadka inay sharfaan way jecel yihiin laakiin sidaas bismi illahi raxmaan raxiim waxaan horta guddiga wuxuu ka koobnaa siddeed xubnood buu ka koobnaa guddigana wuxuu ahaa guddi muddo gaaban noloshiisa ay ku ekayd oo intaan goobta la imaanin iyo marka goobta laga tago ku ekaa waxaana aanu si xoogle uga shaqaynay inaanu isla garanno hawsha sidii ay ku fuli lahayd dabcan annaga ujeeddadeenna waxay ahayd oo loloo dhisan waxay ahayd in la xaqiijiyo inaan meesha musuqmaasuq uusan ka dhicin oo aan gacmo iyan isdhaafin saad og tahayna ay doorashada waxay soo bilaabatay muddo dheer bay soo bilaabatay ka hor annaga waxaan kusoo aadnay intii u dambeysay waxaan xooga saarnay marka maalinta bisha sideed ay tahay goobta doorashada in aanu indhaha ku hayno waxa ka dhacay habraacii hadda doctor beele guddoomiyaha uu ka hadlayay ayaa laisla wada gartay talooyinna aanu ka jeedinay dabcan maamulka doorashada waxaa iska lahaa guddiga doorashada iska lahaa waxaa kaloo iyagana ku jiray guddiga nabadgelyadu ayagana qayb ka ahaa abaabulka qayb ka ahaa intuba waxaa laisla gartay marka in la xaqiijiyo in meesha aynan lacag soo gelin ama jawaan ha lagu wado ama jeeb ha lagu wado inaynan lacag meesha mamnuuc ka tahay waxaa kaloo laisku raacay in waxyaabaha aaladaha kaloo fududayn kara in maxaan ku dhahdaa wax laysku dhaafsado oo in ayagana la mamnuuco waxaa ka mid ahaa telefonka in la joojiyey waxaa kaloo ka mid ahaa waxaa suuqa soo galay waxyaabo la rabo in hadhowta dambeeto xildhibaanada qaarkood ay rabaan inay caddayn ahaan ay gadaal u gudbiyaan qofkii heshiiska soo dhex maray oo wixii ku salaysan gacmahaas dhaafaya aaladahaasna inaan la suuro gelin telefonka ka mid ahaa qalmaan baa ka mid ahayd computer baa ka mid ahaa iyo wixii kaleeto soo raac inayna goobta soo gelin dabcan ammaanka meesha iyadoo la sugaayana lama ogolayn hub in lala soo galo waxaan annaga aanu intii aanu indhaha aan ku haynay doorashada waxaanu xaqiijinay sida arrintaas ay u fushay waxaanan waana ku wareegnay hiriddana maxaan ku rahdaa dadkii joogay indhaha waa lagu hayay wareysina waa loogu tegey wax lacaga oo soo galay goobtaasi ma jirin yani markaa taas aad u fiiriso waxay ahaan jirtay caada muddo soo jirta markii doorashooyinkan la galo gaar ahaan kuwa madaxweynaha marka la soo galo waxay ahayd caado in meesha wax lagu kala qaato mana laga xishoonin mana lala gabanin mana laysku caayi jirin waxaan u malayna doorashadatan jiritaanka guddiga kan iyo guddiga doorashooyinka isweheshaday waxay suuro gelisay in la dhihi karo meesha gudaheeda shilin layskuba dhaafsan ama dollar layskuba dhaafsan guud ahaan haddaad fiirso marka doorashada ma oran karaa doorashada maxaan ku dhahdaa wax lacaga ma las dhaafsaday haa mise maya guddigeenna kama jawaabi karno waxaan ka jawaabi karnaa oo keliya inaan xaqiijinnay in goobtaasi wax lacagahoo laysku dhaafsaday ayna jirin wax maxaan ku dhahdaa laaluush oo meesha ka dhaca goobta gudaheeda inuusan jirin waxaan rajaynaynaa insha allah tallaabadaas guddiga baarlamaanka uu qaaday haddaad xusuusato baarlamaanka arrintan waxay ka timid baarlamaanka ka timid baarlamaanka wuxuu kala doortay in dadka korjoogayaasha ah oo fiirinaya hawsha doorashada sidai u socoto in baarlamaanka gudihiisa laga doorto ama dibadda laga keeno kaba dhex banaanadan isla baarlamaankaas ayaa wuxuu ku ansixiyey aqliyimad aada u badan oo boqol iyo sideetan ah inay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa dad aan xildhibaano ahayn in maxaan kudaa banaanka laga keeno annagoo iska warqabin ayaan guddiga isugu nimid dadku dadaan istaqaanana way u badnaayeen laakiin run ahaantii waxay ahaayeen xubnaha guddiga ku jireen guddad dad ay ka go-an tahay in mas-uuliyaddaasi loo dhiibay ay aada uga soo baxaan waxaan aanu dooranay guddoomiye u dooranay professor cabdi ismaaciil samatar oo maxaan ku rahdaa saakay safar naga galay hawlihii kaleeto uu hayay kusoo baxeen waxaana aanu aanu isleenahay caadadii go-day waxay ku timid wada shaqayntaas baarlamaanka iyo guddiyadii u magacaabay waa maadsantahay doctor cabdiraxmaan ducaale beyle haddaan kusoo laabto ka sukow guddoomiyaha guddiga doorashadii dhacdayna dhahayd soomaali ahaan maxaan ka baran karnaa qaabka ay u dhacday doorashada madaxweynaha soomaaliya oo dad badan aysan aaminsanayn in shaqada sidaas loo qaban karo
waad mahadsan tahay jt waxaan ka baran karnaa waxa weeye laba arrimood horta ugu yaraan midi waxa weeye adduunka ware cycles baa jira waxaa la yidhaha cycles maaraad gunta gasho iyo maaraad kor soo kacday maaraad gunta gashay dee hadhowbaad cruiska aad gelaysaa maaragta horta dadkii inay soo baaluqayaan soo majhuur garoobayaan oo ay u fiirsanayaan sidaynaan ku jirnaa inaan normal ahayn oo dee mar walood meel kale eegtaba dadku si kale u shaqaynaya mar kalood meel dawladu si kale u socdaa sidii laysku bedelaya sidayna way ka duwan tahay marka marka aad wakti hesheen si weydiisaba qofkii soomaaliyed wuxuu leeyahay waa inagu maxaynu sii masaluuliy inagu maxaynu sidan u wadnaa u kadeedinahay taasi waa mid wey waxaa kaloo ka baran karaa waxa weeyaan markaan isku tashanno inagoo aan fadhiisanno ya ee aan sharci intaan samaysano sharciga ku socono ya adduunkan wax kale oo sharci wey sharciga macnihiisu waxa weeyaan haddaan doonayno wax inaga dhexeeyo inaan wada maamulano de ra'yigaayo keliya lagu maamuli maayo soo ma kaygana lagu maamuli maayo waxaan ku heshinaa lagu maamuli innagu waxaan ku heshinay intaan qoranaan hadhow- hadhow diidayna ya in sharcigaa wadadaa haddii lagu socdo wa hagaagayaan okay adigu waxaa la- xaggaa loo qor anna waxaa la- xaggaa loo qor danana way naga dhaxaysaa inaan meel wada kacanan u baahannahay maantoo dhan baynu isjafi halkaasaynu dhexdeynaynu ku goosan soo maaha hadhow xaggaa haw kaci wey ya adna xaggan u kaci maayo kobtaasaan marayna marka markaynu wax samaysano ee aan ku soconno dadka ilaahay baan ka mid nahay waxaa kaloo meesha ku jira waxa weya weliba soomaalidu waxay didiilada ku gelinayaan waxa weeye soomaaliya dunta ay ka samaysan yihiin waa dun waxqabad u heelan xumaan iyo samaanba ya oo maanta haddii dalkaa nabadi ka dhacdo dhowr sano qaadan mayso inuu dalka cirka galo wallaahi dhowr sanadood qaadanaysa ya taasina waa yididiile weyno ya yididiile weynoo in lagu in lagu tashadaa ayay iy iyay magaranaysa inuu tahay marka imika waan soo gudubnay madaxweynaan dooranay dabaaldeg baa meel walba ka socda ya soomaalida dhaafaheeda dabaaldeg baa ka socda soomaaliduna kolleyba marba dhinac bay u duulaantaa maaragta eeg marba dhinac bay u guurtaa soomaalidu ugu- u duulaantaa hadhow markay meeshii gaadhaan unbay yidhahda haddana dhinaca kale inay u guuraan laga yaaba momentumka in la wado ayaa ayaan u malaynaya in aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay oo halkaa fiican iyo emotionkaa fiican iyo ne- positiveka lagu wado
waayahay cabdi axmed baafo Mhm.
markaad eegto ka suko eh, howshii guddiga marka laga soo tago aragtidaada qof ahaan soomaali ahaan maxaan ka baran karnaa eh, doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda qaabkii ay u dhacday
waxaan u malaynayaa dhowr arrimood baa laga kororsan karaa awalan fahamka siyaasadeed oo saldhigay ayaa doorashada tani ay dabagedhisay waxaad eh, tan iyo intii aanu alifnay qaabka xukun qaybsiga qabaa'ilka soomaaliyeed oo afar dhibic shanta la yidhaahdo waxaa soo baxay faham odhanaya ay dalka madaxtinimadiisa eh, ugu sarreysa waxaa iska leh reer hebel baa iska leh Eh, reer hebelna waxay leeyihiin meeshaas kaleetay leeyihiin loo loo kala qaybsaday waxaana sabab looga dhigayay oo lagu- laisku qancinayo macquulka looga dhigayo waxay ahayd eh, haddii la rabo dowladda soomaaliyeed saldhigeeda inuu noqdo eh, maxaan ku dhahdaa eh, eh, xarunta tan maxa- xamar ay noqoto waa inay ahaataa dad ka soo jeeda eh, eh, deegaanka ka soo jeeda Eh, berigii horena waxay ku bilaabatay waxay ahayd war dhalinyarada joogtaa hubka ka haysataa oo maxaan ku dhahdaa milishiyaadka ah daday wax ka maqli karaan oo yac dhihi karaan waxay ka imaan karaan oo keliya xamar bay ka imaan karaane dalkaa dan waxay ugu jirtaa in markaasi dad meeshaa kasoo jeeda loo dhiibo maaragta muddana waa kusoo soconay doorashada tan waxayna tustay qaybsigaa siyaasadeed iyo fahamkaa siyaasadeed in uusan ahayn kan keliya ay socon karin uusan ahayn waxaana soo baxay in dadkii laga baqaayo lalahaa lama adeejin kara lalahaa inay ayaga ahaayeen kuwii u horreeyey oo u dabaaldegay isbedelkaasi dhacay oo waxa badaha tuuraaya iyo waxa socda iyo waxa dhaldhaliya ay dadkaas ahayn marka waxaad marka fahamka siyaasadeed oo ah sideen mushkilada tan labaatan iyo shanta sane aan ku jirnay oga baxnaa qaabkee siyaasadeed looga baxaa waxbay ka waxay wax cusub oo ka soo baxaya tan labaad waxa weeye ah, waxay iyadana muujisay waxayna yani, eh, soo bixidii madaxweynaha iyo ku dhawaaqistiisii waxay muujisay soomaaliya meel ka mida oo aan laga dabaaldegin ma jirto micnaheeda maxay tahay darsiga kaloo laga baran karaa dadka sowa- so- dad- dad- dadka soomaaliyeed isma hayaan waxay is hayaan waa siyaasiyiinta markay heshiiyaan markay wax isla gartaan dadku waa isku wada raacsanaanaya ma ahan waxa kala hayaa dadka waa siyaasiyiinteenna ee ma ahan dad isdiidan dalka inay ku noolyihin waa darsiga ugu weyn oo la- meeshaas laga jooji karo waxaa kaloo iyadana cad waxa weeye waxaa kaloo laga baran karaa waxa weeye waxaan baqdin xoog leh waxaana gashay waayadan dambayto war annaga waxa gacan noguma jiraan banaankaa waxa kan laga wadaayo si kastoo aan isu abaabulno haddii maxaan ku dhahda dadka ayna raalli ka ahayn waxba ka soo bixin waxaa soo baxday in ay caddahay marka dadweynaha iyaga ay i- i- maxaan ku dhahda ay ay- si isu abaabulan soomaalida si isu isu abaabulan inay ka madax banaanaan karaan siyaasadaha deriska ama faragelinta iska ilaalin kara waxaa kaloo iga raallo midda ugu muhiimsan oo kaleeto waxay tahay yacni doorashada tan yani sida madaxweynaha doorashadiisa looga ajiibay soomaaliya o dhanna waxay ku tusaysaa haddii codka dadweynaha la siin lahaa inay codayn lahayn madaxweynahaas inuu soo baxa micnaha laba kun iyo labaatankii baan soo hormarinay oo waxaan usoo rognay laba kun iyo lix iyo tobanka waxaan joognaa meeshii hal cod iyo hal qof hadday ahaan lahayd xitaa la gaari lahaa in xagga doorashada madaxweynaha la gaaro waayo waa mahadsan tahay ee, waxaa odin ku salaamdan waxaa inaan fursad siiyo dadka soomaaliyeed ee barnaamijka la socda ama daawanaya ama dhegeysanaya waxaad naga soo wici kartaa daawad ama dhegeysta telefoonada shaashada ku qoran dadka isiga daawanaysa raadiya haddaad naga dhegeysanaysaana siddeetan iyo lix toban soddon iyo shan siddeetan iyo lix toban soddon iyo lix siddeetan iyo lix toban soddon iyo toddoba waxaan jeclahay qofka ugu horeeya qofka ku jira inaan fursad siiyo hallo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
walaal magacaaga halkaa joogto
أنا مصري وأنا مسلمة قرآن.
ku celiya magaca guri aad
سمعت كلام وداني مسلمة قرآن.
sumeye wadani soo dhawow sumeye kusoo dhawow barnaamijka sidee u aragtaa qaabkay u dhacday doorashadii madaxweynaha ee baarlamaanku qabtay
وعن قوم مجتمع يعنقه ومعنا ومعزوزي تأثير وغير عيش وقوم صوماليات. حديث عيشكو إلى عسنا العزيز. محمد صادق وأنا عملي على أول مريضكو.
amiin aye so بعضهم عملي هاي. وأنا على طول عزيز وقوم فن إيه ومسلمتي وقوم يوم ما مكانكم فأنا يوم عليك. لو هو ما كان وهم جاني نعم. لو هو ما كان وهم على ما حصل. Thank waa mahadsan tahay sumeye qofka kale ee qadka ku jira ayaan jeclahay hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum asalaamu calaykum walaal magacaaga halkaa joogto mahad ayay kusoo dhaw barnaamij kulanka doodka ra'yi iyo su-aal ra'yi iyo su-aal waxaana la wadaagaysaa oo ku saabsan qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxweynaha
you.
waaya mahad waa mahadsan tahay ee, qofka kale ee, ku xiga ayaan fursad siinaya qadka ku jira hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum hallo alay salam waraxma walaal magacaaga halkaa joogto xasan xaggee naga soo waceysaa kusoo dhaw barnaamijka ee, kulanka toddobaadka aragtidaada bal ee, qaabkii doorashadii madaxweynaha ay u dhacday oo baarlamaanka soomaaliya uu u qabtay waa kumba waa kaa qaadeen mhm amiin haye dadkaygu waxa waa le maaragtay waxaa caddaatay in maaragtay soomaaliya ama dalka ha joogto ama dibadda ha joogto ee aanay isnacbayn aan qabiil ka tahayn aan waxaan isku geynaysa awalba ay ahaayeen maaragtay dad naga sarreeya mhm alxamdulilaahi ilaahay maaragtay gurkooda burcadka isu mariyo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay maaragtay waxa beer noqotay in maaragtay maaragtay qabiil ama laisku taageeri jiray ama maaragtay maxaan ku ihahdaa ilaahay maaragtay maaragtay waxaa nooga dhigo sida nigadeenu tahay iyo oon ugu faraxnay ilaahay ha nooga dhigo ilaahay dadka noosoo gurguriyey waaya aad baa umahadsan tahay xuseen qofka kale ee ku xigay aan jeclahay inaan fursad siiyo hallo asalaamu calaykum waan ka xumahay qofkaasi radka ayuu ka baxay qofka kale ee ku jira halo asalaamu calaykum alaykum salaam walaal magacaaga meeshaa joogto ku celi magaca daa-uud waxaa joogtaa afgooye casharada sae soo dhow daa-uud kusoo dhow barnaamij kulanka toddobaadka waaya daawud aada umahadsan tahay waan idinku salaaman doonaa si aad u aad dareenka dadka ay muujinayaan aada wax uga dhahdaan hal qof oo kale inaan raaciyo ayaan isku dayayaa si aan kadib hal mar aad idinku qaadataan qofka kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum walaal magacaaga halkaa joogto daahir waxaa joogtaa kismaayo soo dhowow daahir ee barnaamij kulanka dodaadka kusoo dhawow aragtidaada ku aadan qaabka baarlamaanka soomaaliya u qabtay doorashadii madaxweynaha waaya daahir aada umahadsan tahay doctor cabdiraxmaan ducaale beele markaad eegto dareenka dadka ka imaanaya iyo falcelinta ay baarlamanka iyo ka gudi ahaanba idiin soo celinayaan maxaa kaaga baxay
waxaa ka baxaya laba arrimood midda hore aniga waxay ileeg tahay in haddii saddex iyo labaatanka qof ay doorasho geli lahaayeen hal cod iyo hal qof iyo hal coda inay duuran lahaayeen farmaajo ayaa ka muuqata sida sida halkan ka muuqata waxaa kaloo ka muuqata waxa weeye in habkii loo soo maamulay ay raalli ka yihiin sidii geedi socodkii aan usoo marnay doorashadan soo marnay inay raalli ka yihiin waxaa kaloo muuqata waxa weeyaan inay inay na fiirsanayaan dadweynuhu oy mar walba indhaha nagu hayaan nana qiimeynayaan tallaabooyinkaan qaadayno xumaan iyo samaan diyaarna wihiin inay nala qaybsadaan ayaa ayaa kasoo baxaya ummad iyo madaxdooda wada socota arrin walaalkay baafuu mar hore yidhi baan doonaan ku noqdo dhibaatada dadkeena soomaaliyeed dhibaato kama dhaxayso ya dadka soomaaliyeed wax alla wax dhibaato oo dhex yaalla waa siyaasiyiinta weeyaan waxa weeyaan nimankaa kursigooda doonaya ayuunbaa doonaya siday ku heli lahaayeenba inay sameeyaan dadka dadka kala geeyey ya waa nimankaa anigu aan idhaahdo ilmo jicimbir ya waa ilmo jicimbir waa dad liita weeyaan dadka siyaasiyiintu ya oo aan wax kale waxba ku helayn oo saaxadda haddii loo soo baxo aan cidi dooranayn markaa waa inu tallaa yidhaahda ama lacag isticmaala ama qurun isticmaala ya dadka dadka isku dilay ee isku baabi'iyey waa ninkaa siyaasiga lagu sheegayo weyaan maanta waa la iska qabtay ya berri marka dadku doorasho galaan iyagaa iska qaban doona dadka wax ka dhexeeya marka haddaad magaalada ugu konaysata ugu konaysa soomaliya o dhan baa joogta wax alla waxa isqabsanayo halka iyaga haymanaya halka iyagaa lima jiro ya taasaan doonaya in xoojiyo saaxiibkay baaf
marka aan hal su-aal si kale idiin weydiiyo oo dareenkan ku saabsan waxaa muuqata maanta in fursad la haysto dhaqan waxaa jira soomaalidu badanaa marka saan oo kale ay doorasho u dhacdo qofka la doorto waa la taageeraa oo in la mucaaradaa way yar tahay waa lasoo dhaweeyaa waa loo banaanbaxa laakiin tan ay ka duwan tahay oo dareen ahaan way ka badan tahay sidii marka hore ay ahaan jirtay waa midaan inay ka badan tahay la qarin karin haddana waxay ka turjumaysaa inay jirto fursad la haysto oo ah dadka iyo dawladdu meeshay isaga xilmi karaan ay ka wada dhaqaaqi karaan ee, hal dariiqna lagu wada socon karo fursadaas si loo helo maxaad tala ahaan ay idinla tahay in loo baahan yahay waxaan ku hormarayaa cabdi xambaas
Um, horta hal mid waan kulligeen waa wada qirsanna isbeddel baa dhacay waxaana soo baxay hogaankii ugu sarreeyay dalka oo dalka iyo dibaddiisaba soomaalida joogtay ay wada ayiidsan tahay taasi waxa weeye guul usoo hoyatay soomaaliya oo dhan usoo hoyatay maxaa jira haddii hogaanka aan lagu kalsoonayn wax horumarho la gaari kara lama arko marka waxay tallaabadii u horreysay u tahay niyaddan dadkan usoo noqotay marka la fiiriyo meelaha colaadaha hadda ay ka dhaceenna sida looga baxaa waxay ku xiran tahay sida hogaanka siyaasadeed iyo shacbiga ay isugu xiran yihiin M- haddii ay kala go-an yihiinna waxaa lagu daahaa colaaddaa lagu daahaa hadday isku xirmaanna meel bay u wada jeestaan dhaqsi uga baxeen waxaan tilmaan marka fiican ay u tahay doorashadatan in soomaaliya ay s- qabto fursad aada u weyn ay ka baxdo maxaa marka la baahan fursadaas si loo difaaco maxaa loo baahan yahay waxaa la baahan okay horta way way sahlan tahay soo dhaweynta waa sa- waa waxa ugu sahlan Eh, waxa ku xigaa waxa weeye waa dadweynaha kaalintoodii bay ka soo baxeen nidaam si fiican loo agaasimay doorasho xalaal ah ayaa waxaa ka soo baxay madaxweyne ka soo baxay madaxweynehaasay ku xiran tahay tallaabooyinka dambe uu qaadi doono sida dalka kani uu uga baxo dhibta uu ku jira maxaa marka ay- haddaad fiiriso madaxweyne cabdullaahi farmaajo eh, maxaa cabdullaahi wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore kaga duwan yahay waa laba waxyaabood waa kow taageerada uu helay madaxweyne ka horreeyey lix iyo tobankii sano oo helay ma jirto yani waa la taageeri jiray kuwii hore taageer waa heli jiray laakiin taageerada ugu weyneyd oo lo- loo wada dhan yahay ayuu helay kowa tan labaadna waxay tahay waa qof hogaanka siyaasadeed hore usoo qabtay marka wuxuu qabaa eh, khibrad siyaasadeed buu qabaa oo dowladnimada iyo mushaakilaadkeeda iyo sida loo xallin karay waxyaabaha kasoo qaba maxaa marka laga rabaa laba tallaabay dadka sugayaan tallaabada ugu horreysa ay sugayaan dadka waxaa weeye inuu soo xulo ra-iisul wasaarihii ku habboonaa hawshatan ku habboonaa tan labaadna waxay tahay ra-isul wasaarahaasi tay wadatashiga guud badan inay ka soo baxaan dadkii golaha wasiirada geli lahaa oo dalka ka dhaqaajin lahaa intaa marka la helo dowladduna ay noqoto dowlad sida xabadaha loogu riday farmaajo loogu riday haddii aan loogu ridin ayagana waxa weeye dhib baa markaa meeshaas waa ka bilaabanayaaba waa in soomaaliya geeska gees ra-isul wasaaraha soo socdaa xabadihiisa aan maqalnaa waa in golaha lama- la- la- la magacaabi doono aanu ka maqalnaa diinsoor laga bilaabo ilaa iyo maxaan ku rahdaa meesha ugu dambaysa maxaan ku rahdaa soomaaliya eh, eh, laga helaa eh, xab- marka dadku way yaqaanaan soomaalida waa bislaatay wayna kala yaqaanaan dadka wixii xunoo la sameeyna way yaqaanaan waxa wanaagsanna la sameeyna way yaqaanaan dadweyne wax gacantooda ugu jira lama arg laakiin hogaamiye fiican wuxuu sameeyo ayaa iyagana ka tarjumaya danahooda iyo waxay damacsiiyeen marka labada ugu daranoo tallaabo hadeertan la sugaayo waa labadaas aan isleenahay marka markitaasi dhalato ayaa waxaa soo baxaysa in lagu xirmo Shaqadii loo baahnaa.
lagu xirmo Mm.
waxaan waxaan dhihi lahaa haddaad iga raalli ahaato inta haddaba hawshaas lagu jiro waxaa dabcan madaxweynaha hor yaalla dhibaatooyin caqabado badan caqabado badan baa hor yaalla waxaa waxaa weeye ololo siyaasadeed ba soo galay kulligeen waan ka wada dheragsannahay dad badan baa maxaan ku rahday soo bixidiisa qayb ka lahaa Eh, iyagaasi iyo kuwii baarlamaanka ku jiray intuba sida caadada marka madaxweynaha dhibta ugu horreysa waxay kaga timaadaa kuwaas isaga ku xidhnaa oo qolo walbaba ay rabto inay markaan cadkeedii ay hayso dhaxarag. Mhm.
haddii marka isaga shacbiga ay- dareenkaas ay muujiyeen dareenkaas waxay u muujiyeen ma ahan inay la rabaan eh, farmaajo inuu madaxweyne noqdo keliya sababta ay u- u- u- u- madaxweynenimadiis u rabaan waxa weye waxay waxay tuhumayaan in dalkan xasilooniyu ka heli doono in maxaan ku rahdaa horumaru ka heli doono in ma- maxaan ku rahdaa eh, xoolaha iyo hantida ummadda soomaaliyeed aan lagu dheeli doonin in dhallinyaradeennan tirada badan oo boqolkiiba toddobaatanka ay shaqo heli doonaan intooda baa loo yani waxa la rabaa taas waay ma ahan qof kursi ku fadhiista iyo eh, nin kaleetoo ku xigoo la magacaabo iyo gu- eh, dad laga buuxiyo gola laga buuxiyo waxaas maaha waxa xabadaha loo riday waxaas maaha wax dadka xir- dadku waxay rabaan isbedel dhab ah oo nolosha soomaaliyeed ku Waay.
timaada muddo gaabanna aan kaga baxno wixii aan kaga jirnay Waxaan rajaynayaa taas.
fursada loo heystaa maanta looga faa'iidaysto oo dadkaan heelana dowladda u heelan ee dowladda u taageeraya hadda baarlamaanka meel kasta ka amaanaya madaxweynihii la doorto u hamaryeynaya dadkaas qalbigooda si loo haysto oo mar walba hanashadooda u taagnaato maxaa loo baahan yahay oo fursadan looga faa'iidaysan karaa horta madaxweyne farmaajo eh, program buu baarlamaanka hor keenay rogaanku horkeenana mid aada u quwad badan oo wax ku oola oo meel walba taabanaya ayuu ahaa marka programkiisaasi haddii sida uu yahay loo hirgeliyo wuxuu noqonayaa mid mid dalkan toosiya ayuu noqonaya anigu waxay la tahay waxa weeye sida saaxiibkay sheegay marka u horeysa prime ministerka lasoo xulanayaa waa in lagu soo xushaa karti iyo aqoon iyo soomaalinimo saddexdaasaan israacnay anu inaad inuu qofku karti leeyahay ma qolo aan laga helayn baa jira qof saas oo kalea qolo aan laga helayn ma jirto xataa haddii four point five la isticmaalo qof karti iyo aqoon u leh dowladnimada soomaali nationalisna ah yaa saddexdaa isku darsamay ayaa ayaa ayaa la doonayaa oo ka iibsama dadka adduunkana yaqaana ee qofka prime ministerku waxa weeya ninka wax soo saarka xukuma waa ninka dowladda dowladda maamulaya wey ninka dowladda maamulaya wey ama qofka dumar ee dowladda qofka maamulaya dowladda wey qofka waa la soo saaraa kuwa ku xiga ee ministerskuna waa inay sidaasoo kale noqdaan dad ka turjumi kara oo dhaxalgelin kara programka madaxweynuhu leeyahay lana la xisaabtami karo fahmina kara xagga loo socdo ayaa loo baahan yahay now waxaan ku taraya taa waxa weeye dalkani dadkiisa inuu jaheeyo weya in la jiheeyo dadka weeyaan waxaa lagu jahaynaya shaqa dee la siinaya in dadku shaqo tagaan weeyaan hadday shaqo tagaanna mushaaro la siiyo weeyaan qof aad ku ii shaqaad tida oon mushaaro siin dhibaataad abuurtay soo maha dhibaatada oo dhan waxay ka socotaa waa qofka halkaa taagan qoriga haystan lacag la siinayn marka waxa inoogu horeeya waxa weeyaan waar dadka inoo shaqeeyen lacagtiisana waan bixino inaan soo baryin waana la bixin karaya dadka soomaaliyeed baan ka dhaadhicinayna ya inay lacagtii cashuurtii soo bixiyaan hadday soo bixiyaanna indhahoodo shana ayaan tusaynaa cidda la siinayo soo maad garan marka wallaahi inaana shabaab jiri doonin oo aan qof kaloo meel tegaya jiri doonin qof walba intii loogu talagalay taasi waxaa garab socda waxa weeye dadkan wasaaradaha dhooban ee liiska ku qoran aan jirin xataa sometimes waan ka soo shaqeeyay anugu qolo waliba liis bay haysataa ilaa iyo leelibla inay joogaan liiska haddaa tiraa qof walba waan taabanaya soo aan salaamaya keen ma keenayaan ma garata waxaa iskara socda waxa weeyaan baba dadka idin shaqeeya halkan igu wada keena wasiir waliba inuu dhaha dadka idin shaqeeya liiska ku qoranow waan idin wada salaamaya kaale ma imanayaan weligoodii alo seventy percent wax ka badan ma helaysid dadkaas isku qoran anaga weynay marka waxaa iska rasaa wey horta bal dadkan shaqaynaya numberkooda in la ogaado la taabto oo la taskareeyo secondly hadday badan yihiin la kala jaro laakiin dadka kuu shaqaynaya waa inaad mushaarada sisaa ciidankaaga waa inu mushaare helaa macalinkaaga waa inu mushaare helaa adoo inaad bixisana weya waanan bixin karayna markaasun baad adigu shaarkaaga iyo surwaalkaaga daan iibsan karayn horbaad cuntadaada adigu soo iibsan karayn
maalinta doorashada socotay waxaa dad badan oo soomaaliya ay wada xasuustaan inaad baarlamanka soo hordhigtay fariin ahayd gabay haye dabcan oo aada baarlamanka kula hadlaysay iyo soomaalida guud ahaanba haye muxuu gabaygaas u ahaa oo xambaarsan
gabaygaas waxa gabay muahayna wuxuu ammaansan yaroo kooban bay ahayd waxaan doonayay markii eh, lagu jiray eh, intii la sugayey ayaan doonayay inaan waxooga maqashiyo waxaan damcay inay isku wada mashquulsan yihiinoo waan iska joojiyey waxaan ka soo qaadaya nin jaha habaabay jaha waad luntay meel baad ay baad maraysaa waad luntay de haddaad lunto xaggead u kici karo ma dhinacaan u kacda xagganaad u kacda dhinacada dhinac u kacdo waad garan waayey waxa markaa kula kula haboon baan sheegayay maaragta haddaad haddaad halkanaan ku hayaabe ya waxay odhanaysaa waxa weeye waxay soo baxday icug baa la icug waa ciiro oo dadweynehaan la hadlaan dadweynehaan la hadlaa de dadweynu haddayna odhanay haddayna lami baa seegno marka julaay koob iyo soddonkeedii bay soo baxday intaanan halkan iman waxay leedahay caynaanku hadduu asqoobo hadday talo cayn wareegto haddii caqligaagu suulo haddii calafkaagu laalmo indhaha caad kaa daboolo haddii calankaagu jiifo caweer kugu soo dullaanto culaysku markuu tan dhaafo culaysku markuu tan dhaafo adoon cidna eersanaynin canaan iyo toocsi keenin dantaadaa la cabiraa jintaadaa la cuskadaa runtaa lagu ciil baxaayo rabbaa lala ciirsadaa ya hadda ay baad joogtaa soo maha what else can you maxaad kale samayn karta aan ku oga sheekade intaad ciiro ii tidhaahdo bulshooy cirfay ka raacay shacabka isma baa la hesheekaniinaya ya adana cadag ku qabaya curaati ragow ee maqal curaati cidii garanayso ma garanayso curaati ragow waa inay jicin biro kale curaagti ya waa ninkaa siyaasiga caanka buuxsaday weyaan curaagti curaagta waa nin calooshiisuna shaqeeya la yidhaha curaagta soomaaliya af soomaaliga curaagtaa la yidhaha ya adana cadag ku qabaya curaagta ragow ee maqal aweysinka fiidadowga cirkeenuna yahay xabriir daruur iyo caad lahayn caddadu ay needhi tahay cidduna badi soo xerootay waxay caadadu ahayd caroosya inay jiraan ciyaarta qalqaaladeeda caroog iyo bigil ku yeedho cod iyo cod iyo sacab laysla cod iyo sacab laysla doonto inay canabku ugu heesto codkeeda halaasiga casoowana jiibta raacsho kooxdii laga soo celmado cilaan hoobeyda qaato cilaan hoobey waa hees dumarka ku ciyaareen galbeedka cilaan hoobey cilaan hoobeyda qaado caruuskiiyo boqoradiisa hasaawe cabaar la yeesho caleemo intoo la saaro samaan lagu kala caraabo eeyoon isku soo hiloobo ciis iyo sharaf bay hayd ya ku coga sheekada intaad ciiraya tiraahdo bulshooyin cirifka iga raaci adan cadhan weli kuu qabaa curaagta ragow weli kaama ciir bixin curaagta ragow maqal maxaa cimilo isbedelay maxaa duni wada cakiran awriir iyo dheel qabow maxaa dhulka ciiro fuushan maxaa cudur lama cudur lama yaqaana canaasiro soo ifbaxay raaskaygan ku caana maalay maxaa anigay curyaanshay codkayga maxaa radeebay maxaa camalkayga sheelay maxaa cududayda wiqa ardaadiqha iga yeelay cardaadiqha iga yeelay dadkaygu ad aanu geyn dadkaygu cad aanu geyn inuu ani i cuntamo caloosha miyaanu diido hawaaqib xumuu dhalaayo caloosha miyaanu diido adkee iyo maya idhaahdo miyaan orka orka waraf ku eego intaan cabashada dad kale iday waxsiiyo dhaafo miyaan qota ceelashayda amuudayda maan fajaasto miyaan calcalyada xareedda tigaadiyo cawsaloolka waxaanay cid kale lahayn dalkeennu caan ku yahay ceryoonka barwaaqadayda intaan dhiso ciidankayga calaam alaam calaamado maanu yeelo miyo calameynka yeedho ya curaagti ragow bal fiirso markaan cogay sheekadeenna ruushana ay ciira tidhi codkeennii codkeenni codkeennu markuu midoobay ya jid jidkeennii wakaa caddaaday car iyo been yeelan waaye dadoo ku cibaaro qaaday
aad waa mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan jeclahay barnaamijkii kulanka toddobaadka oo dhegeystayaal daawadayaal aad kala socoteen raadiyo muqdisho iyo t v qaranka inaan intaa kusoo gabagabeyno intaaan ka bixin gunaanudkii waxaad ka hadasheen waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo cid walba kaalin bay leedahay dowlad ha noqoto ama shacab ha noqoto shacabka xaggooda fariinta aad ujeedinaysaan maxay noqonaysaa min hal daqiiq haddaan idin siiyo waxaan ku hormarayaa cabdi axmed baaf aniga waxaan malaynayaa meel fiican bay hadda noo maraysaa haddii la yidhaahdo hawl xoog leh waa naga horeysaa afar sana la rabaa wax badan in lagu qabto qaar badan waxay u baahan yahin degdeg in loo gudagalo waxaan dhihi lahaa oo keliya waxa weeye shacabkan wuxuu u baahan yahay hiiloo u baahan yahay dhowr qolaa hiilada laga rabaa markaan aragno siyaasaddeena iyo jawareerka kusoo dhici jiray tan u horeysa waxay tahay caailada madaxweynaha laftarkiisa qolada labaadi waxa weeye qoladii ololaha siyaasadeed la soo gashay oo mataqaanaa ku dadaashay oo ku guulaysatay in uu hogaamiye siyaasadeedkii ugu sarreeyay dalka noo noqdo waxaan u baahannahay inay shacbiga u hiiliyaan oo ayan arrimaha ay ku talinayaan ama agdhawaashahooda inaanu shacabkaani dhib ka soo gaarin inay ka faa'idaan maahane barwaaqan ay ku gaaraan waxaa kaloo iyadana loo baahan yahay xildhibaanada xildhibaanada inayna carqalad ku noqonin dowlad wanaagga la raadinayo iyo dadkan loo shaqaynayo inaynan carqalad ku noqonin oo ayan meel u fadhiisan maxaan ku dhahdaa howlaha soo socda hadeertaan laga fakero sidii hadeertaan doctor beyle uu sheegayo sida loo kala karti badanya sida dalkan looga saari karo dhibka looga saari karo inta mudan oo ka bixi kartaa hawshaas si loogu dhiibi lahaa inay qayb ka noqdaan hoggaan ku noqdaan ayan ku noqon xoog maxaan ku dhahdaa isaga gadaal u jiida inayna noqon ka labaad dadweynaha waxaan u baranay soomaaliya hal xafiis in laga xukumo meel madaxweyne uu fadhiyo qof kasta wuxuu rabaa inuu meesha tago dan kasta in meesha la geeyo wax walba ay ku xirmaan madaxweynaheenna hadduu habeenkii soo jeedo maalintiina uu jiifo shaqo nooma qabsoomayso waxaa la rabaa in la kala furdaamiyo madaxweynaha uusan uusan ku mashquulin shirar iyo habeen soo jeed sida caadada noqotay waxaan rajaynaynaa caadadaas inuu jebiyo dadkuna la kala qaado wixii agaasimo guud ka adag iyo agaasimo guud ha qabto wixii wasiir ka adag iyo wasiir ha qabto wixii ra-isul wasaare ka adag iyo ra-isul wasaar ha qabto yayna noqonin xarunta keliya oo hawsha ay ka socoto maxaan ku rahdaa dadweynaha intaas qayb ka qaataan waa mahadsantahay torbeyle hayay gunaanadki gunaanadku waxa weeye dadweynaha soomaaliyeed waxaanu sheegayaa inay dawladda sida ay u taageereen u taageersanaadaan indhahooduna furaadaan dawladda iyagaa leh waa dad iyaga ushaqaynaya weyaan saa horta inu arkaan weyaan dawlad kaleo meel kala jirtaa m dad iyagu keensadeen weeye iyagaana ushaqaynayaan mushaaradooda waana bixiyaan mushaarada dadka waa inay dadku bixiyaan dadka ileen da- lacag kale ma jirtee dadka laga soo ururiyaa dawladdana waxaan kula talinaya waxa weeye in la isxisaabiyo waa in la isxisaabiyaa ani waxaan qabaa waxa weeyaan wiigiiba mar inta halkaa lasoo fadhiisto in la idhaha waxaasayna soo galay halkaasay wax ku baxeen taasay wax ku baxeen taasay wax ku baxeen malaha sa- bishiina la- la sameeyo kulan la iskugu yimaado oo lagu xisaabtamo eh, in la sameeyo weeyaan inaan isku tashano inaan isku tashano weeyaan sida eh, saaxiibka sheegayna waxa weeye adduunka maalintii baa la shaqeeya ya adduunka maalintii baa la shaqeeya habeenkiina waa la hurdaa waxa saa loogu talagalay waxa weeye haddaad habeenkii seexan weydo maalintii ma shaqayn karaysid labada jeer mar un waad hurdaysa soo maadan garan dadkan habeen shaqadayda hore la socotaa dadku aroorta sideedda haddaad qofka kicisoo tiraa shaqo tag shantana soo rawxa habeen ma soo jeediyo ma soo jeedi karaba u dhacayaa soo maad garan markaa jahayntay ka iyo ka mid tahay waa shaqo la-aantan unbay ka mid tahay ee cabdu shaqo la-aantay ka mid tahay hadduu dadku shaqeeyaan oo la jaheeyo marka waxaan ku talinaya waxa weeyaan hana hana lays hana laysa saamaxo hana waktina ha laysa siiyo hana lays xisaabiyo
aad waa mahadsan tahay doctor cabdiraxmaan ducaale beyle gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kalena ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka iyo cabdi axmed maxamed baako oo xubin ka ah guddiga anshaxa ee baarlamaanku uu u sameeyey doorashada madaxweynaha inay ilaaliyaan habsami u socodkeeda kana ilaaliya wax walba oo caqabad ku keeni kara sidoo kalena xil uu kala duwan horey uga soo qabtay dowladda soomaaliya ayaa marti ku ahaa barnaamijka kulanka doodka inta aan dhegeystayaal daawadaad kusoo gabagabeynaya waana mahad celinaya dadkii soomaaliyeed ee na soo wacay kuwa isku dayay inay barnaamijkan la qayb galaan ee waqtiga aan u saamixin sidoo kale aan u cudur daaranayn intaan barnaamijka labada kulmi doono aniga iyo fu-aad muxidiin oo ahaa injineerkayga iyo maxamed xakiim bunkaba waxaan idinku dhaaftahay aan nabadgelyo